ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xamsi cabdi barre oo ka qayb galay munaasabada lagu dhagax dhigayay xarunta daarul fadwa oo ah goob ay ka dhici doonaan shirarka iyo wadaxaajoodida ay sameynayaan culummada soomaaliyeed oo laga hirgelinayo magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa tilmaamay in ahmiyad gaar ay leedahay xarunta culummada soomaaliyeed xarunta daarul fadwa xarunta daarul fadwa ee ay culummadu ay ku shiri doonaan ayaa lagu wadaa inay noqoto midda ugu muhiimsan ee ay kasoo baxaan biyaanada islaamiga ah ee dalka iyo dadkaba wax badan u tara ra-iisul wasaare xamsi cabdi bare ayaana sheegay in ummadda soomaaliyeed laga doonayo inay dhaguhu raariciyaan daarul fadwa iyo go-aanada ay culummada soomaaliyeed kasoo saaraan markii ay jirto arrimo kala duwan oo dalka ka taagan waxaan maanta runtii sidaa la sheegay culimmadu sheegtay bishaaro u ah ummadda soomaaliyeed in aan dhagax dhigayno daar aan isleeyahay wax badan bay ka bedeli doontaa soomaalida daar aan isleeyahay meelihii wixii loogu baahnaa runtii ee dadka soomaaliyeed mashaariicday ugu baahnaayeen ay ka mid tahay daarta aan u bixinay daarulfatwa dadka soomaaliyeed dad muslimiinah waa dad jecel diintooda islaamka culimmada soomaaliyeedna waa culimo taariikh dheer leh oo diintan keligood ayagu u soo harjadayey soo waday soo fidinayey geeska africa o dhan ku fidinayay soomaali keliya maaha muddo dheer ayaga oo aan wax kaalmo ah aan ka helin dowladdii soomaaliyeed ee lixdameeyadii la dhisay waxay ahayd in dalka iyo diinta iyo dadka oo intaas oo muhiim isu ah aynu isku maamulanno laakiin sidaad og tihiin maadaama aynu dhaxalnay nidaam yurubiyan ah oo waddanka ka jiray dadka soomaaliyeed dowlad saas isugu xidhan ma aysan dhaxlin loomana keenin marka waxaad moodaysay inay si uun uu dagaal uga dhexeeyo dowladnimadii iyo diintii dadku ay lahaayeen ee diinta islaamka ahayd waxaa marka taas soo ifabaxday in aysan isku furnayn si weyn culimmadii oo diinta dee bays u ahayd oo geela kuwa raacaya qur-aanka u dhigayey kuwa meelaha fafog ka daba tegayey dadka ku heshiisiinayey isku dhex waday ummadda ku hoggaaminayey oo hoggaan ahaa iyo dowladdii casriga ahaydee timid waxoogaa waxaad mooday in aysan si fiican isula jaan qaadin taasoo markii dambe ku soo gebagabowday in dee maantoo kale culimmadii soomaaliyeed magaaladan ee la laayo maalintaas oo la yidhaahdo waa maalintii ay soomaaliya balambalka iyo dhibaatadu iyo silicu u bilowday runtii waxaan rajaynayaa maanta oo aan halkan ka furayno daarul fatwa oo culimmadii soomaaliyeedna ay nala joogaan at least inay inoo noqoto tawbo aan ka soo toobadkeenayno weliba qaranku ka toobadkeenayo wixii gacan qaran lagu geystay ee dhib ahaa marka ilaahay haynaga aqbalo waxaanan ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu mashruucan uu inoo hirgeliyo mashruucan wuxuu saldhig u yahay ama asaas u yahay majliskii weynaa culimmada ee sare ee dalkan arrimaha diinta ku hoggaamin lahaa burburkii kadib waa xarunta daalulfadwa xarunta ugu horeysay ee la dhagax dhigo culummada soomaaliyeedna ay shirarkooda ay ku qaadan doonaan